أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynaa tafsiiru suurati yuusuf casharkeennu wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda siddeetan iyo sideedaad waxaa noo soo dambeeyey nebiyullaahi yacquub wiilashiisii intii u timid inuu mar saddexaad diray ee uu yidhi ordaha oo yuusuf iyo akhbaartiisii raadiya naxariista allana ha ka quusanina marka alla wuxuu leeyahay fala marka way tageen masar bay galeen yuusuf bay ku laabteen waa markii saddexaad marka falamaa markii dakhaluu ay galeen calayhi calaa yuusufa yuusuf korkiisa ay galeen oy u galeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuhaa hooy alcasiizu midkan casiiska ahow masanaa waxaana taabtay innaga iyo wa ahlanaa ehelkeennaba adduru xaalad adag baana taabatay abaar iyo yacnii qallayl ayaana taabtay waji'naa waxaan la nimid bibidaacatin badeeco ayaan la nimid badeecada oo musjaatin la layska riixo oo cid rabtaa aanay jirin ayaan la nimid si aan wax ugu gadanno ee fa owfi dhammaystir lanaa annaga noo dhammaystir alkeyla beegga noo dhammaystir watasadaq sadaqayso calaynaa korkeennana ku sadaqayso in allaha alle yejzi wou abaalmarinayaa almutasadiqiina kuwa tadawuca sameeya wax sadaqaysto alla waa abaal marinayaaye markaa markay u yimaadeen sidan bay ku yidhaahdeen abaar marka intii hore ka badanna waa qabatay ee markii hore wixii ay wax ku gadanayeen wax ka liitana waa wataan markaan markaa waxay leeyihiin falamaa markii dakhaluu calayhi ay u galeen yuusuf korkiisa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuhaa hooy alcasiizu casiiskaanow midkan sharafta badanow ama midkani manaacada haystow oo isaga qaalibka ahee hadda yacnii cid isaga hadda markaa ka adag aynan hadda jirin dhulka dadka markaa meeshaas joogay oo dadkii ugu madaxsanaa un ka mid ah masanaa waxaana taabtay bay dhaheen innaga iyo wa ahlanaa ehelkeennaba adduru dhib ayaana taabtay dhibkuna waa aljadbu waalqaxdu waa abaarta iyo qalaylka ayaana soo taabtay waji'naa waxaan la nimid bibidaacatin badeeco aan wax ku gadanno taasoo musjaatin layska riixo ay madfuucatin waa la riixayaa yadfacuhaa kullu man ra'aahaa liradaa'atihaa waxaa riixayo qof kasto ee arko liradaa'atihaa liidnaanteeda darteed buu u riixayaayo iga wad buu dhahayaa haman macno leh ma ahan macnaha ayb asalku marka sidaas weeyaan walisjaa-u assawqu biddafci luqatan marka waxaa la yidhaha shayga marka la riixo weliba xoog lagu yacni riixid kaxayn ah la riixayo ayaa la yidhaahdaa suuratu nuur aan ugu tegaynaa alam tara ana allaha yusji saxaaban yacni waa kaxaynayaa waay marka badeeco layska eriyo oo layska kaxeeyo oo qofkii wax looga gada maagaba uu leeyahay war waxaan iga wad sidaasaan la nimid waayo fa owfi dhammaystir lana annaga noo dhammaystir alkeyla beegga noo dhammaystir oo sidii awal aada wax noo siin jirtay badeecadan xun iska hadda hanagu diidin oo saad awalba wax noogu oofin jirta noogu oofi watasadaq sadaqayso calaynaa korkeennana ku sadaqayso marka watasadaq calaynaadaan baa mas'alo laga bixiyaa mas'aladuna waxay tahay ambiyada sadaqada iyagu ma ku bannaanayd oo sadaqa ma u bannaanayd wixii aan nebigeenna ahayn sala allahu calayhi wasalam oo isaga nebigu waan ognahay sadaqadu inay xaaraan ka ahayd nebiga sala allahu calayhi wasalam laakiin gayruhu min alambiyaa sadaqa ma u bannaanayd owlaadu yacquub marka haddii aan dhahno ambiye ayay ahaayeenoo waa nebiyaalo wal asbaadida qur-aanka uu sheegay iyaga hadday yihiin macnuhu markaa iyaguna watasadaq calaynaa ay leeyihiin hadda waa inay u bannaanayd marka ambiyada wixii nebigeenna aan ahayn kuwa kale inay u bannaanayd baa laga fahmaa walidaalika yacni sufyaanu bnu cuyayna macno noocaas oo kale ayuu tilmaamay ama uu sheegay oo waa la su-aalay mas'aladan lafteedaa la su-aalay markaasuu yidhi alam tasmac miyaadan maqlin buu yidhi watasadaq calayna sidaa miyaadan maqlin buu yidhi wuxuu ku tegay marka sadaqada taxriimkeeda inay nebiga un ku koobnayd oo nebiga un xaaraan ka ahayd ama ambiyada kale iyadu iyagu xaaraan inaynan ka ahayn isagu sidaasuu ku tegay bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin maya oo watasadaq calaynadan waxaa laga wadaa walaalkeenna sii beegana noo oofi walaalka aada naga haysatana nagu sadaqayso na sii ee sadaqadu xoolihii waxna sii maahan sidaana waa la yidhi laakiin macnahaas dambe macno yar baciid ah ayb marka horena da awlaadu yacquub kulligood inay ambiye ahaayeen lafteeda yaa hadal iyo war uun uu ku jiray horena waa uga soo hadalnay meeshan marka watasadaq calaynaa xarafkan masaladaasaa markaa laglagu keenaa in allaha alla yejzi wou abaal marinayaa almutasadiqiina kuwa wax sadaqaysto alla waa abaal marinayaa qaala hal calimtum maa facaltum biyuusufa wa akhiihi id antum jaahiluun qaala wuxuu yidhi hal calimtum ma ogaateen maa wixii facaltum aada ku fasheen ood ku samayseen biyuusufa yuusuf iyo wa akhiihi walaalkiis id waqti antum idinku jaahiluuna kuwa aan waxba ogeyn aada ahaydeen wixii aada ku samayseen ma garanaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen ainaka a inaka adiga la-anta adigu yuusufu yuusuf miyaad tahay adiga qaala wuxuu yidhi yuusuf nacam haa ana anigu yuusufu yuusuf waaye wahaadaakanina akhii walaalkay weeyaan qad xaqiiqe ahe mana allaahu alla waana galladay calaynaa korkeenna ayuu galladaystay innahu shanigu waxa uu yahay man qofkii yataqi dhowrsado oo waajibaadkii la yimaado alla ka cabsado wixii alla uu u diray waajibaada la imaado wayasbir sabro oo xaaraanta iyo macaasida ka sabro fa ina allaha alle laa yudiicu ma dayacayo ajra almuxsiniina ixsaanka kuwa la yimaado ajrigooda iyo taladooda ma dayacayo qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi allaan ku dhaaranay laqad wallaahi baan ku dhaaranay qad xaqiiqe ahe aaharaka allaahu ilaahay waa ku xushay waa ku fadilay calaynaa korkeenna ayuu kaa fadilay wain kunnaa wamaa kunnaa ma aanan ahayn la khaadi'iina ilaa khaadi'iina kuwa gefsan un baan ahayne wax kale ma aanan ahayn annagu qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi yuusuf laa tahriiba haydaarayn iyo eed ceebayn calaykum korkiina ma ahaanin alyowma maanta yaqfiru llaahu ilaahay waa dhaafayaa lakum idinka waa idiin dhaafayaa yacnii ilaahay ha dhaafa dembigiina waay wa huwa alle isagu arxamu raaximiin kuwa naxariista kan ugu naxariis badan waayo ee idhabuu markaa dabcan waa waraystay oo aabihii yacquub iyou ka waraystay inuu indhabeelay bay u sheegeen markaasuu yidhi idhabuu la taga biqamiisii qamiiskayga ama shaatigayga haadaa oo kan a la taga fa alquu ku tuura oo ku rida hu isaga qamiiskii calaa wajhi abi aabbahay wejigiisa ku tuura ya-ti wou ahaanayaa basiiran xaal uu yahay yacnii mid u harkayo sidaa buu ahaanayaa oo waa imaanayaa basiiran isagoo harkaya ayuu ku imaanayaa xaalkiisa wa-tuunii iila kaalaya biahlikum qaraabadiina iyo ehelkiinana ii keena ajmaciina dhammaantiin xaal aad tihiin sidaa yeela buu ku yidhi ayb marka markii ay sidaa yidhaahdeen baa nabiyullaahi yuusuf uu yidhi hal calimtum maa facaltum biyuusufa wa akhiihi sababka marka yuusuf oo wixii uu qarinayay hadda uu bannaanka usoo dhigay maxay tahay laba sababood bay sheegaanoo mid waxa uu yahay yuusuf waxaa ku xambaaray qowlkan sida ibnu isxaaq uu leeyahay markay hadalka hadalkii hore ay kula hadleen oo masanaa wa ahlana duru wa ji'naa bibidaacatin musjaatin dhibaana taabtay oo sidan bay wax yihiin iyo markay sidaa yidhaahdeen adrakathu riqatu naxariistii baa haleeshay markaas farfada damcuhu marka yacnii ilintiisii ayaa shubantay fabaaxa biladii kaana yaktumu minhum wixii uu ka qarin jiray ayuu banaanka keenay oo banaanka soo dhigay tafsiir marka sababku sidaabuu ahaa buu leeyahay ibnu isxaaq baana sidaas wato markii hadalkaa uu ka maqlay baa naxariistii ay qabatay markaasuu warkaas sii daayey marka kalbi isaga waxa uu yidhi inamaa qaala dalika xiina xakaa liikhwatihi ana malika bna ducrin qaala inii wajadtu gulaama fii bi'rin min xaalati kayta wa kayta nin baa marka wuxuu yidhi anu wiil baan arkay ceel ku dhex jiro xaaladiisu saa iyo saa ay ahayd saabuu ka sheekeeyey fabtactuhu bikada dirhaman markaasaan waxaan ku gatay intaasoo dirham intaan soo bixiyey baan intaa dirham ku gatay fa qaaluu markaasay yidhaahdeen ayuha almelik boqorow naxnu bicnaa dalika algulaam annagaa gadnay wiilkaas faqaada yuusufu dalika arrintaa wuu ka carooday wa amara markaa wuxuu amray buu leeyahay markaa biqatlihim ayb fadahabuu bihim liyaqtuluuhum way la tageen marka si ay u dilaan fawallaa markaa walaalkii nin ka mida walaalihii baa jeestay wahuwa yaquulu kaana yacquubu yacquub wuxuu ahaa yaxzanu wayabkii inuu u murgayo oo u oynayo lifaqdi waaxidin hal wiil oo ka maqan mina annaga naga mida xataa kafa basaruhu fakayfa idaa ataahu haddii uu u yimaado bal ka waran warka ah qatlu baniihi kulli kullihim wiilashiisii oo dhan dilkooda haddii uu u yimaado bal ka waran markaa oo kulli wiilashaadii waa la dilay warkaa hadduu u yimaado bal ka waran uma qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen in facalta dalika fabcath biamticatina ilaa abina haddaad samaynaysa sidaa alaabteenna qaadoo aabbaheen u dir ha ogaada marka fa inahu bimakaani kada wa kada meel hiblaayi uu joogaaye fadalika xiina raximahu markaas u naxariistay marka markaasuu warkan yidhi hal calimtum maa facaltum biyuusufa wa akhiihi id antum jaahiluun labadaasaa kutubu tafsiir ku taallo sababka markaa ka keenay sababka horaadna moodaa inuu markaas yacni xoog leeyahay sababtoo ah yuusuf inuu yidhaahdo walaalihiis uu yaqaano hala dilo oo hala laayo xoogaa sidaa ma waxaad moodaa inaynan saa u habboonayn qaaluu qaala wuxuu yidhi hal calimtum ma ogaateen maa wixii facaltum aada ku fasheen biyuusufa yuusuf iyo wa akhiihi walaalkii id waqti antum idinku jaahiluuna aada ahaydeen kuwa aan waxba garanaynin markaad ahaydeen ayb marka ficilkaana qabla albuluuq inuu ka dhacay baa muuqanayso ayb haddii markaa la yiraahdo ama qab haddii waa nebiyaalay ahaayeen la dhaho nebiyaal marka in sidaa lagu sifeeyo ma xaq ma aha ayb qaaluu waxay yidhaahdeen a inaka adiga la-anta adiga yuusufu yuusuf miya qaala wuxuu yidhi nacam haabaa u qadaran ana anigu yuusufu yuusuf waaye wahaadaakanina akhii walaalkay weeyaan qad xaqiiqe ahe mana allaahu ilaahay waa nicmeeyey calaynaa korkeenna ayuu galladay inahu shanigu waxa uu yahay man qofkii yataqi dhowrsado oo waajibaadka inuu kasoo baxo qofkii ku dhowrsado wayasbir naftiisa xabiso can ilmacaasi ka xabiso fa in allaha alle laa yudiicu ma dayacaya ajra almuxsiniina muxsiniinta ajrigooda marka wixii aada samayseenba waxaan uga baxnay alla kacabsi iyo sabar ayaa ilaahay marka meeshaan nagu soo gaarsiiyey baa warkan ku jirta marka cibar cibraa marka ku sugano qofka haddii uu taqwo iyo sabar labadaa ku dadaalo kayd kasto iyo makri kasto ee loo dabaro waa ka guulaysanayaa hadduu ku dhintana xaalad fiican unbuu markaa ka ku dhimanayaa haddii uunan dhimaninna noloshiibaaba ilaahay subxaanahu watacaalaa xaalkiisu uu wanaajinayaa marka mar walbana qur-aanku labadaa wasfi waa ku cel waa ku celceliyaayo taqwada iyo sabarka ayb qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi allaan ku dhaaranay laqad xaqiiqe ah aatharaka allaahu ilaahay waa ku doortay calaynaa korkeenna ayuu kaa doortay yani ilaahay baa ku xushay inagoo naga kaa xushay ama aatharaka allaahu waa ku fadilay ilaahay calaynaa korkeenna ayuu ku dheeraad siiyey wain kunnaa wamaa kunnaa ma ahayn annagu la khaadi'iina ilaa khaadi'iina kuwa gefsan un baan ahayn waxaa kaloo bannaan inta in mukhafafa min athaqiila laga dhigo jumladaa dambe kunaa lakhaadiinana iyada khabar looga dhigo macnuhuna uu noqdo wainaa markaa wain kunaa ay wainaa waxaan ahayn anagu wainaa anagu kunaa waxaanu ahayn lakhaadi'iina kuwa gefsanaan ahayn qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi yuusuf laa tadriba ceebayn calaykum korkiina ma ahaanin alyawma maanta wax ceebayn iyo la ydin ceebeynayaa maanta male nabigana sala allahu alayh waali wasalam nabiyullaahi yuusuf buu ku dayday maalintii uu maka furtay ee uu quraysh ka adkaaday oo gacantiisii ay soo galeen waa kii marka intuu kulmiyey yidhi maa tadunnuuna annii faacilun bikum maxaad u malaynaysaan inaan idinku samaynayo maanta markaasay yidhaahdeen akhun kariimun wabnu akhin kariim inaad noqoto walaal wanaagsan iyo walaal wanaagsan wiil ou dhalay inaad noqotaan kaa rabnaa markaasuu nebigu sala allahu calayh waali wasalam yidhi idhabuu fa antum ulaqaa iska taga wax la idiin haysta male badanaana ambiyada ilaahay wuxuu siiyaa qofba qofka uu qalbigiisa yacnii uu ka qalbi qalbigiisa uu ka waasacsan yahay macaarifta allana ay uga jiritaan badan tahay waa ka sabar badan yahay waana ka caaqibada dambe waa ka heli ogyahay ayb dadkii intaasoo dagaal nebiga lasoo dagaalay maalintaa waa iska cafiyey rasuulka salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh iyagiina taas waxay keentay inay intoodii badan islaameen ayay keentayba aarsiga iyo marka aargoosiga iyo waxba maqa wax unbuu qaribayaa waxba ma faa-iideynaya qofku hadduu is yidhaahdo aargooso ficillo xunxunaa ka imaanayaan qofkii kalena ma qalbigiisii ma fiicnaanayo mar walbaa marka dhib iyo un waxaa lagu jirayaa marka dhibaato ayb nabiyullaahi yuusufna marka sidaa buu yeelay nebigana sala allahu alayh waali wasalama mowqifkaas ayuu lahaa yakfiru llaahu alla waa dhaafayaa waa mustaqbal ducowna ujeedaa allah idiin dhaafo yakfiru llaahu ilaahay waa dhaafayaa lakum idinkou idiin dhaafayaa wahuwa wahuwa isaguna arxamu raaximiin intan naxariisataa kan ugu naxariis badan waay idhabuu la taga biqamiisii qamiiskayga la taga waa markay u sheegeen aabihii inuu indhabeelay oo murugta ay indha tirtay idhabuu la taga biqamiisii qamiiskayga la taga haadaa kan ah fa alquuhu ku tuura oo ku rida calaa wajhi abi aabbahay wejigiisa korkiisa ku tuura ya-ti ahaadee markaa uu imaanayaa basiiran isagoo wax arkayo ayuu ahaanayaa markaa wa-tuunii iila kaalaya biahlikum ehelkiinana iila kaalaya ajmaciina idinkoo dhan ayb ya-ti basiiran marka yacud mubsiran waayo wuxuu kusoo noqonayaa ou ahaanayaa isaga oo markaa wax arkayo aayadda hore marka uu yihi maa facaltum biyuusufa wa akhiihi walaalkii maxay ku sameeyeen yuusuf waaba la gartay ceel iyo waxbay ku rideeni walaalkan maxay ku sameeyeen de walaalkani waxay ku sameeyeen walaalkiis kale ayay ka fogeeyeen oo sabab waxay ugu noqdeen in marka walaalkii kale ay ka fogeeyaan oo iyaga sababtood ayaa benyaamiin walaalkiis yuusuf uga fogaaday iyada lafteeda waa dhib marka ay benyaamiin ay dhibeen waay marka macnahaasa meeshaasna ku jiro walamaa fasala walamaa fasalat ilciiru qaala abuuhu minii la ajidu riixa yuusuf lowlaa an tufaniduun walamaa markii fasalad ay soo baxday alciiru owrtii ay soo baxday min cindi yuusufa yuusuf agtiisa markay kasoo dhaqaaqday oo ay kasoo baxday qaala abuuhum aabbahood yacquub wuxuu yidhi liman xadara qofka markaa la joogay min qaraabatihi oo qaraabadiisaabu wuxuu ku yidhi ilaa wiilashu waa maqan yihiine dadka la jooga oon qaraabo waay wiilashu ayagu waa soo socdaan safarkii bay ku jiraane qaala abuuhum aabbahood wuxuu yidhi liman xadara min qaraabatihi dadkii joogay oo qaraabadiisa ka mid ahaabu wuxuu ku yidhi innii aniga la ajidu waxaan dareemayaa oon helayaa riixa yuusufa yuusuf caraftiisa lowlaa an tufaniduun lowlaa haddii lala-yahay an tufaniduunii inaad doqonnimo igu xukumaysaan haddii lala-yahay ayb tufaniduun marka fanada yufanidu macnaheedu waxay tahay qofkaasi wuxuu ku xukumay caqliga xoogaa inay si wax si ka yihiin ayb tufaniduun marka waxaa weeyaan tusafihuun haddaydnan doqonnimo igu xukumaynin aniga oo aydnan dhehaynin ninkan waa yacni odaygani waa odayoobay hadalkaani marka odaytinimo iyo maxabadii yuusuf oo ka tiro badatay yaa warkan ka keenayso sidaa haddaynan dhehaynin caraftii yuusufaan helayaa aniga marka ilaahay subxaana da nebi buu ahaa nebiyullaahi yacquub ilaahay baa marka dareensiiyey oo sidaa tusay qaaluu waxay yidhaahdeen dadkii la joogay markaa tallaahi ilaahan ku dhaaranne innaka adiga la fii dalaalika qaladkaagii dhexdiisaad tahay ood ku sugan tahay alqadiimi ee horreeyey qaladkii hore ayaad weli ku jirtaayo markii horena yuusuf jacaylkiisii baa qalad kugu ahaa ood aad u jeclayd haddana isagoo waqti hore kaa maq maqan oo lala lala-yahay intaas baad waxaad leedahay caraftiisii waxbaad sheeg sheegaysaa ayb qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi baan ku dhaar allaan ku dhaaranay innaka adiga la fii dalaalika gafkaagii dhexdiisii baa tahay ood ku sugan tahay alqadiimi ee horreeyey falamaa an jaa-a albashiiru falamaa markii an jaa-a uu u yimid albashiiru kii bishaaraynayey alqaa wuu tuuray hu isagii qamiiskiibuu tuuray calaa wajhihi yacquub wejigiisiibuu ku tuuray fartadda wuu soo noqday oo wuxuu ahaaday basiiran mid wax arkaya ayuu ahaaday uu kusoo noqday qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi yacquub alam aqul miyaanan idin dhihin lakum idinka idiin oranin innii aniga aclamu waxaan ogahay min allaahi alla xaggiisa maa shay laa taclamuunahu idinka aydnan ogeyn waxaydnan ogeynaan ogahay soo aniga idinma dhihin sidaa ayb waana markii ay yidhaahdeen markaa qaaluu tallaahi tafta-u tadkuru yuusufa xataa takuuna xaradan aw takuna min alhaalikiin qaala inamaa ashkuu bathii waxusnii ila allah wa aclamu min allahi maa laa taclamuunu yii ayb tii waaye marka midaan halkan marka uu ku tilmaamayo qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa iyagii baa markay yimid markaasay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbaheenow istakfir lanaa noo dembi dhaaf dalab dunuubanaa dunuubteenna nooga dembi dhaaf dalab oo ilaahay dembi dhaaf noo weydii oo dunuubtii aan galnay nooga weydii innaa anagu kunaa waxaanu ahayn khaadiyiina kuwa gafsane qaala wuxuu yidhi sawfa mar danbaan astakfiru lakum idiin dembi dhaaf dalbi doonaa rabbii rabbigay aan idinkaga dembi dhaaf dalbi doonaa innahu isagu rabbigay huwa isagu algafuuru mid dembi dhaafid badan waayo arraxiimu naxariis badan ayb marka alimaamu lbayhaqi kitaabkiisan la yihaha shucabuliimaanka wuxuu werinayaa marka can dariiqi sufyaan athawri amaba sufyaan buu marka si mucallaqa oo kale uga keenay waxa uu yidhi markii midkii bishaareynayay midkan bishaaraynaya markuu u yimid nebiyullaahi yacquub oo maradii iyo ama qamiiskii uu ku tuuray wejigiisa ee nebiyullaahi yacquub indhihii ay u furmeenoo oo wax arkay wixii ugu horreysay oo uu ninkaa yacni nebiyullaahi yacquub qofkii u bishaareynayay ou su-aalay midka bishaaraynayana dabcan waa beriid nin yuusuf soo diray oo dheeraynaya oo khaba dhambaalka loo soo dhiibay buu ahaa wiilashuna waa soo socdaan oo gadaalay kaay soo socdaan iyagu beriidkii markuu u yimid oo uu ku tuuray marka qamiiskii ee uu indhihii helay wixii ugu horreeyey uu su-aalay waxay noqdeen calaa ayi millatin taragta yuusuf markii la yidhi nabiyullaahi yacquub lagu yidhi wiilkaagii baan soo arkay oo waa kana marka qamiiskan iyaan kaaga wadaayo calaamadii waa tana ayaa markaasi waxa uu yidhi diinteed uga soo tagtay yuusuf isagoo ku isagoo haysto markaasuu wuxuu yidhi cala alislaam islaamnimadan uga soo tegay markaasuu wuxuu yidhi nabiyullaahi yacquub alaana tamat innicmatu nicmadu hadday taam noqotay buu yidhi ayb hadda ayaa nicmadu ay taam tahay meeshaa marka bal fiiri macrifada nebiyullaahi yacquub iyo yacni waxa uu ka fahamsan yahay sacaadada dhabtaa iyo faraxa dhabtaa wuxuu ka fahamsan yahay qofkii in islaamnimadii baaqi uu ku yahay oo intaas bay kala maqnaayeen waxa walwalka ku hayaa marka waxay noqotay diinta bal armuu ka tegay yuusuf mase diintii waa haystaa taas unbaa marka walwal ku haysay markii loo sheegay la yidhi islaamnimadii weli waa baaqi markaasu marka farxaddu hadday taam tahay laakiin hadduu isaga intuu arko diintiina ay qalloocdo ama ay xun tahayba ama qofkiiba uu diinta iskaga tegay ilmahaagii oo diintii ka tegay markaad aragto wax nicmaa nicmadii iyo farxad kuuma dhammaystirna bal kaarita iyo murug iyo dhibaato zamankan marka dadku maxay annaga marka maxaan feerinaa qofku marka shaqo ma helay yacni wax ma soo diraa waxyaaba noocaas oo kalea la fiiriyaa dadka qaarna waxay fiiriyaan waxbarashadii xaggow ka marayaa ee wixii uu baranayay shahaado heblaaye ma qaatay oo taas ma qaato shaqo ma helay waxaas un baan marka ayaan ka fiirinaynaa meeshii marka laga fiirin lahaa war horta islaamnimadii baaqi muu yahay qof waxaa laga yaabaa toban iyo dhowr jir in dariiqan lagu diro labiyo toban jir toban jir siddeed jir lix jir ilmo yaryar inta la dalaabiyo markaas laga yaabo yacni gaalo shayaadiin ahoo mariid ahoo weliba yacni kufriga iyo dad dhuminta aada u taqaano ayaa gacanta loo gelinaya iyagaa korinaya marka cunugii yaraa qof muslima dhalay isagaa inta meeshan ka dirsaday mumayis maaha cunugo wax wax kala sooci kara xataa ma aha oo qof qaangaara xataa ma aha intaas wuxuu isleeyahay armau lacag kuu soo diraa lacagna arki maayo wiilkii cunugiisana markaasaa ugu dambayso leanna cunug lix jir lagu waday ama toddoba jir ama toban jir ee ummadii sooma muslimiintii iyo soomaalidii laga dhex bixiyey ee gaal uun markaas yacnii kasoo agkacay ku seexday agtiisa seexday sidaa xaalkiisu uu yahay adiga intuu ku aqoonsado shaqaysta lacag kuu soo diro waa ixtimaal boqolkiiba hal aan dhammayn boqolkiiba hal ma dhama ixtimaal aan dhammayn allow midka weyn haddii laga hela intaas dhan oo isagoo wax kala garanayaba ka tegay meeshan marka meeshaas waxaad moodaa yacni fakarka ambiyada iyo fakarkeennu inuu aada u kala gedisan yahay keeni wuxuu isugu soo biyo shubtay dhaqaale bis seen shaqo uga fadhiistaayo anuu gurigayga jiifo lacag aan u helaa bis unbuu kusoo biyo shubtay haddii marka ilmahaasi diinkooda iyo ay waayaan waxba igama gelin saas uu noqday nabiyullaahi yacquubna wuxuu leeyahay mar haddii islaamnimadii ma fiican tahay islaamnimadii baaqi ma tahay markaasuu al-aana tamat innicmatu buu leeyahay ayb meeshaa marka darsi weyn baa iyadana ku jira qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabahanow istakfir lanaa dembi dhaaf ilaahay noo weydii dunuubanaa dunuubteenna nooga dembi dhaaf weydii inaa anagu kunaa waxaanu ahayn khaadi'iina kuwa gefay qaala wuxuu yidhi sawfa jeer dambe astakfiru lakum aan idin dembi dhaaf dalbayaa rabbii rabbigay aan idinkaga dembi dhaaf dalbayaa marka waqtigan uu gadaal u dhigay warar badan baa ku jiro bacdi ahlilcilmi waxay u badan yihiin culimada waqtu saxar ayuu gadaal ugu dhigayo waqtiga yacni salaada subaxna aan la gaarin ee alla uu yidhi wabilasxaari hum yastakfiruun waqtigaas buu gadaal ugu dhigay markaa xilligaas ilaahayna subxaanahu watacaala de waqtu nusuul waqtu nusuuli rabbi ay tahay oo rabbi uu soo dego yaa marka uu gadaal ugu dhigay dembi dhaaf inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu u weydiiyo inahu alle isagu huwa isagu algafuuru mid dembi dhaafid badan waayo araxiimu naxariis badan falamaa dakaluu calaa yuusufa aawaa ilayhi abaweyhi wa qaala dkhuluu misra in shaaa allahu aaminiin falamaa markii dakhaluu ay galeen calaa yuusufa yuusuf ay u galeen aawaa ilayhi aawaa waa dumay ilayhi xaggiisiibuu usoo dumay abaweyhi labadiisii aabbo wa qaala hooyadii iyo aabihii ayb wa qaala wuxuu yidhi udkhuluu gala misra masar gala in shaa allahu ilaahay haddii uu doono aaminiina idinkoo nabad qabo masar soo gala beledkii marka meeshii baadiyihii iyo way ka yimaadeen masar bay marka yimaadeen yuusuf baa marka soo dhaweynaya falamaa markii dakhaluu ay galeen calaa yuusufa yuusuf ay usoo galeen aawaa ilayhi xaggiisa u dumay abaweyhi labadiisii aabba ayuu xaggiisa usoo dumay oo wa qaala waxa uu yidhi udkhuluu gala misra masar gala in shaa allahu waaba ku jiraanba marka in shaa allahuda see noqonay marka macnaheeda ile masar markay soo galeen ay ku jiraan in shaa allahudan ishkaalkaa marka see jawaabtiisu maxay noqonay waxaa ugu fiican ibnu jariirna uu doortay in la yidhaahdo markii hore nabiyullaahi yuusuf isagaa magaalada ma masar bannaanka uga baxay si uu aabihii iyo hooyadii usoo dhaweeyo markaas bannaanka isagoo ka joogo waayo marka uu hadalkan dhahayo udkhuluu misra in shaa allahu aaminiin weli lama gelin mar masar bannaankii baa laga joogaa soo dhaweynu u sameeyey macnahaasaa marka ibnu jariirna uu doortay ayb wa qaala wuxuu yidhi udkhuluu gala misra masar gala in shaa allahu ilaahay haddii uu doono aaminiina idinkoo nabad qabo oo aan waxba ka cabsanaynin wa rafaca abaweyhi wa rafaca wuu kor yeelay abaweyhi labadiisii aabba cala alcarshi sariirtii uu ku fadhiyey ee sariirta mulkiga ama boqorka boqortooyada ama yacni isaga markaa meeshii uu joogay sariirtiibuu markaa yacni u kor yeelay wa kharuu way u dhaceen lahu isagii bay u dhaceen sujadan saajidiina iyagoo foorarsanaya oo yacnii isaga markaa u foorarsanaya yuusuf salaan ahaan oo sujuudayo wa qaala wuxuu yidhi yaa abati aabbahayow haadaakani ta'wiilu ru'yaaya ru'yadaydii tafsiirkeedii iyo caaqibadeedii waaye min qablu hadda ka hor aan riyooday qad xaqiiqo ah jacalahaa rabbii rabbigay wuxuu ka dhigay uu ka yeelay xaqan mid dhab ah buu rabbigay ka yeelay waqad axsana bii waa i wanaajiyey rabbigay id waqti akhrajanii uu i bixiyey min assijni xabsiga uu iga soo saaray wa jaa-a bikum idinkana uu idinla yimid ou idin keenay min albadwi baadiyihii xaggeeda uu idinka keenay min bacdi an nasaqa shaydaanu shaydaan markuu halleeyey uu fasaadiyey ka gadaale beynii aniga iyo wa beyna ikhwatii walaalahay dhexdooda ina rabbii rabbigay latiifun mid turid badan waaye limaa yashaau wixii uu doonayo ku turid badan waaye inahu rabbigay huwa isagu alcaliimu alla cilmi badan oo ogaal badan waaye alxakiimu falsan ayb hadalkan marka aadka u qiimaha badane shukriga iyo hadal markaasi xanaf iyo dhibaato iyo uurku taalla iyo midna aynan ka muuqanin buu ku hadlay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam wa rafaca abaweyhi labadiisii aabuu kor yeelay cala alcarshi sariirtii korkeeda ayuu u kor yeelay wa kharuu lahu way u dhaceen sujadan saajidiina iyagoo sujuudayo sujuudan marka ugu horeyso waa sujuud sajdatun xinaa inxinaa bay sameeyeenoo marka yacni madaxii iyo dhabarkii bay marka godeen oy foorariyeen ee sujuud markaa dhulka ay madaxa la dhigeen ma aha bacdi almufasiriinna waa sujuud dhulka ay madaxooda la dhigeen waayay leeyihiin laba hadal baa marka meeshaa ku jirto ama laba tawjiih tawjiiha koowaad wuxuu yahay ummadihii hore inay isku salaamaan sidan way u banaanayd sujuuddan marka qurtubi wuxuu leeyahay bilijmaac sajdatu cibaadatin horta ma ahayn sujuud oo hadda cibaado nabiyullaahi yacquub iyo walaa iyo wiilashiisa ay ku caabudayaan yuusuf horta inaynan ahayn waa bilitifaaq qurtubi sidaasuu ayuu tilmaamay haddii sidaas aan ogaano maxay tahay marka haddaynan cibaado ahayn waa salaan waa sajdatu yacni taxiyatin waa sujuud marka taxiye iyo salaan iyada marka ma bannaan tahay qof in la salaamo hadda ma bannaan tahay sidaas in loo yeelo maya innaga waana laga reebay ummadihii horese way u bannaanayd oo nebigu sala allahu alayh waali wasalama mucaad ibnu jabal baa u yimid markaasuu wuxuu do markaasuu u sujuuday markaasuu nebigu yidhi waa maxay waxaan aada samaynaysa mucaadow markaasuu yidhi shaam ayaan tegay waxaan arkay nasaaradu baadariyaalkooda inay u sujuudayaan rasuul allow adaana uga owleysan kuwaasi sujuudda yacni salaanta lagugu qadarinayo adaa uga habboon markaasuu nebigu sal ll ly slam uu ka reebay wuxuu yidhi low kuntu aamiran axadan an yasjuda liaxadin la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha haddii aan cid amri lahaa inay cid u sujuuddo haweentaan amri lahaa ninkeeda inay u sujuuddo xaqa uu ku leeyahay weyninkiisa darteed laakiin cidna ma amrayo inay cid u sujuuddo sharcigeenna marka waa la reebay sujuuddana waa la reebay rukuucdana waa la reebay qofku inuu foorarsado oo uu dhabarkiisii godo madaxiisii hoos u raariciyana waa la reebay qof fadli lehna looma raarici karo wax aan fadli lahaynna iyagu warkood iska badaaba nacam waxaa inxinaagaasi iyo waxyaabahaasna culimada asajdatu suqraa bayba dhahaan haddii dhulka aan madaxa la dhigina laakiin qofku foorarsado uu dugo macnaheedu marka waxay tahay waa asajdatu suqraa waa sujuud yar wey qof loo samayn karaa marka male iyadu taas ayb alimaamu alqurtubi tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi masar baan waxaan ku arkay buu yidhi caamadu iyo cawaamtu caado xun bay caadaysteen buu yidhi qof weyn markay arkaan ay ku hor yimaado waxay rabaan marka inay maamuusaan ay tixgeliyaan markaasay madaxa hoos u dhigayaan oo waa u foorarsanayaan ayb taas marka yacni caado aada u xun oo qabiix ah weeyaan sharcigeennana aan ku bannaanayn sidaasuu tilmaamay marka sujuuddan macnaheedu sidaas horta saa mid waa sidaas tawjiiha labaad culimada qaar baa waxay leeyihiin yuusuf dhanka qibladow ka jiray sajdadanuna waxay ahayd sajdatu cibaadatin lilaahi bay u dhacday nebiyullaahi oo shukran lilaahi bay u sujuudeen sujuudu shukri bay ahayd ilaahay baa loo sujuudayey yuusufna xagga suurada dhankii qiblada isaga dhankii qibladii buu jiray tafsiir sidaana marka waa jiraa laakiin ma xoog badna kaas ayb wa qaala wuxuu yidhi yaa abatii aabyaa abatii aabbahayow haadaa kani ta'wiilu ru'yaaya ru'yadeyda caaqibadeedii iyo meeshii ay ku dhammaanaysay waay min qablu hadda ka hor aan riyooday qad xaqiiqe ahe jacalahaa rabbii rabbigay baa wuxuu ka yeelay xaqan mid dhab ah buu ka dhigay waqad axsana bii waa i wanaajiyey rabbigay id waqti akhrajanii uu iga soo bixiyey min asijni xabsiga ma sheegin ceelkii kama hadlinoo ma sheegin middan marka xabsiga ayuu tilmaamay lianna ceelku haddii uu sheego uurku taallo uu keenayaa walaalihiis meesha joogo iyo ayay waxay ku noqonaysaa uurku taallo xunay ku noqonay middaa marka waa ka booday waana ka indhalaabay meeshaas marka alimaamu lqurdubi wuxuu yidhi walam yaqul min aljubbi isticmaalan lilkaram sidaa wuxuu u yeelay karam iyo maamuus isticmaal uu isticmaalayo lianlaa yudakira lianlaa yudakira ikhwaanahu saniicahum si uunan u xasuusinin walaalihii waxay sameeyeen bacda cafwihi canhum waa idin cafiyey haddana wixii in la xasuusiyo xoogaa waa laga fiican yahay marka qurtubi waxa uu yidhi ha wahada huwa alaslu sidan baana asal ah buu yidhi cinda mashaayikhi suufiyati zuhaaddii hore dadkii hore marka yacnii azuhaadda ahaa sidan ayaa ka qaalib ah buu yidhi oo waxay yidhaahdaan buu yidhi dikru lkhaa dikru ljafaa fii waqti safaa jafaa sidaa bay dhahaan dikru ljafaa waxa dadku ay ku kala tageen oo cuqdada iyo sheegitaankeeda fii waqti safaa waqtiga laysku uurfayow yahay la sheego jafaa waa isgoyn kala waay iyada lafteeda oo waqtiga dadku ay yacnii isu saafi yihiin wixii awal laysku gooyey haddii la sheego haddaaba isgoyn bay noqonay hadda lafteeda dikruljafaa fii waqti safaa jafaa waa marka yacni waa xikmad aada u fiican ayb wahuwa qowlun saxiixun dalla calayhi lkitaab waana qowl saxiix ah buu yidhi oo kitaabka uu tusayo ayb wa jaa-a bikum wuxuu idin alla marka wuxuu leeyahy rabbigay waa i wanaajiyey xabsigii markuu iga soo saaray wa jaa-a bikum idinkana uu idinla yimid min albadwi baadiyaha uu idinka keenay oo xaggaa uu idinkala yimid nabiyullaahi yacquub marka ambiyada ilaahay magaalaa laga soo saari jiro reer magaalay ahaayeene waa maxay marka badwigan hadda baadiyadan la sheegayo mufasiriintu waxay leeyihin magaalooyin baa magaalaa laga soo saaray markii dambe u baadiyaha isaga iska tegay markuu waayeeloobay baadiyahaas buu marka tegay xilligii dambena waay markan marka ay waxaan kusoo aadayaan min bacdi an nasaqa shaydaanu shaydaan markuu fasaadiyey ou halleeyey beynii aniga iyo wabeyna ikhwatii walaalahay dhexdooda wixii dhacayna shaydaan buu u tiiriyey walaalihii marka waa ka gudbiyey ina rabbii rabbigay latiifun mid turid badan oo naxariis badan waayo limaa yashaau wuxuu doonayo u turid badan inahu isagu huwa isagu alcaliimu mid ogaal badan weeyaan alxakiimu ee falsane xikmad badan rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili laxaadiid nicmadii adduunyada markay u dhammaystirantay ee uu heer ka gaaray oo boqornimo iyo mulki uu helay ee aabihii iyo walaalihiina ay u yimaadeen ayaa markaa nicma haddii markaa markaasuu nicmadii aakhiro iyo aabbayaalkiis isxaaq iyo iyo ibraahim iyo in ilaahay haleeshiiyo ayuu marka ilaahay ka baryaya adduunya nicmo kastoo laga helaa haddaan islaamnimo looga dhimanin waxay taraysa malaha tiibaa marka agtiisa ku weyn marka wuxuu leeyahy rabbi yaa rabbi rabbiyow qad xaqiiqa e aataytanii waad isiisay min almulki mulkiga xaggiisa yaad wax badan baa iga siisay mulkiga qaarkiis yaad iga siisay wacallamtanii waad ibartay min ta'wiilil axaadiidi ru'yooyinka caaqibadooda yacni ama tafsiirkoodii baad ibartay faatira asamaawaati yaa faatira asamaawaati samaawaadka midka abuurayow waalardi dhulka kan abuurayow anta adiga weliyii midka imaamulayaa tahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo waalaakhirati aakhirada dhexdeeda tawafanii i oofso musliman anoo adiga kuu hogaansan musliman xaal aan ahay muslim ilaahu i oofso wa alxiqnii iyo haleeshii bisaalixiina dadkii suubanaana i raaci oo igu dar iyadana marka ducaad u qiimo badan mulki iyo boqortooyo waad isiisay ilaahu islaamnimada igu oofso ayb wa alxiqnii iyo haleeshii bisaalixiina dadka suusuuban nabigana sala allahu calayhi wasalam markuu dhimanayay wuxuu dhahayay birafiiqi laclaa birafiiqi laclaa marka birafiiqi laclaa maxaa laga wadaa dadka yacnii rufaqada sare ilaahu kuwa eheleeshii ay alxiqnii birafiiqi laclaa eheleeshii sidaas ayuu marka nebigu sal l slam uu yidhi taana waxay timid markii la dooransiiyey adduunyada iyo aakhirada markaasuu wuxuu doortay dhimashada iyo ilaahay agtiisa waxa u yahay ayb dalika min anbaa'i اlgaybi nuuxiihi ilayk wamaa kunta ladayhim id ajmacuu amrahm wahum yamkuruun intaa qisada marka alla uu noosoo tilmaamaya marka qisadan ujeedka laga leeyahay waa maxay in la sugo nebiga risaaladiisa oo qisada nebiga ka sheekeynaya waxna qorin waxna akrinin meelo kale iyo kutub kale aan wax kasoo akrinin haddana qisadan sidan uga sheekeynaya waxyi waaye waxa uu ku waramayo ee maahan wax uu isagu markaa uu iska soo hindisay taasaa marka alla subxaanahu watacaala uu tilmaamaya waana arrin muhim ah dalika kaagaasi min anbaa'i lgaybi akhbaarta maqan qeybka akhbaartiisa xaal uu ka ahaaday uu ka mid yahay nuuxiihi oo dadkay ka maqan yihiin dabcan nuuxiihi nuuxii waan waxyoonaynaa hi isaga ilayka adiga xaggaagaan uu waxyoonaynaa wamaa kunta ma ahayn adiga ladayhim agtooda mid ku sugan id waqti ajmacuu ay goosteen amrahum arrinkooda wahum walxaal hum iyaga oo yamkuruuna wax shirqoolayo ikhwatu yuusuf markay shirqoolka samaynayeen adiga lama joogina laleeyahay oo annagaa kuu waranayo waxyigaan ayaanu kuugu waran ayb aayaddan marka waa akbaru daliilin yani alaa ana calaa ana alqur'aana xaqun wa waxyun min allahi risaalada nebigana inay dhab tahay aayaddan daliilay u tahay marka alla wuxuu leeyahay dalika kaagaasi min anbaa'i lgaybi qeybka akhbaartiisa xaal uu ka ahaaday nuuxiihi waanu waxyoonaynaa ilayka xaggaagaan u waxyoonaynaa wamaa kunta ma ahayn adiga haddaad nebi moxamed tahay ladayhim iyaga agtooda mid ku sugan ma aadan ahayn id waqti ajmacuu amrahum arrinkoodii ay goosteen oy ku gooyeen inay yuusuf ceelka geliyaan wahum iyaga oo yamkuruuna wax shirqoolayo wamaa akharu nnaasi intan wixii ka dambeeya marka kufaaru quraysh baa loo soo jeesanaya marka marka alla wuxuu leeyahay qisadan marka nebigu wuxuu is yidhi markaad qisadan uga waranto oo qisadan cibarka faraha badan leh iyo axkaa yacni waxyaabahan axkaamtan lagala baxayo iyo dadkani way soo dabci doonaan oo armay ku rumeeyaan buu is yidhi ayb oo qofku marka uu xujo xujadiisa si fiican usoo bandhigto rajaa gelayso qofkan kale inuu ku qanco ee xujada marka uu istislaamo sidii baa waxaa la leeyahay si kastood u dadaashid dadkani marka yacni intooda badan ku rumayn maayaan taasna marka waa sabarsiinay nebiga u tahay maa oo ha dhihin marka intaanaan ku akriyay ma waana rumayn la-yihiin adiga arrintaa yaanay walwal ku gelinin wamaa akharu nnaasi dadka badankood ma aha walow xarasta xaal aad dadaashidbe bimu'miniina ma ahan kuwa ku rumayn kuwa rumaynaya ma ahan iyagu marka akharuda maada waxaa weeyaan isimkeeda bimu'miniinadana maada khabarkeeda waaye walow xarastana jumla muqxamo waaye amase yacni waxaa weeyaan iyada in la xaaleeyana waa suuragal ayb wamaa akharu nnaasi dadka badankood ma aha bimu'miniina kuwa rumaynaya ma ahan dadka badankood walow xarasta aada ba dadaashide oo si kastaba u dadaale dadka badankood ku rumayn maayaan ayb marka akhariyada iyo dadku meeshay u badan yihiin qallooc ay u badan yihiin dadka badankooda inta wax rumaynaysaa iyo inta aan wax rumaynaynin intaan wax rumaynayninaa badan adiga marka ummad fara badan oo jahanamo kusii socoto tira badnaantooda yay ku sirin ha ku dayanin ayb adiga nafsadaada iyo lafahaaga badbaadi wamaa tas'aluhum ma weydiinaysid oo ma su-aalanaysid adiga calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda min ajrin ay ajran wax ujro a ku su-aalan maysid in huwa maa huwa ma ahaanin isagu ilaa dikrun mawcido iyo waano weeyaan lilcaalamiina caalamiinta dhammaanteed ideylkood uu u yahay ayb in huwa yacni qur-aankii waayo qur-aankii ma ahan isagu ilaa dikrun waano un waayo lilcaalamiina caalamka dhammaanteed waka-ayin badanaa min aayatin aayad badanaa aayadda oo fi samaawaati samaawaat dhexdeeda ahaatay waal-ardi dhulka dhexdiisa ahaatay badanaa oo waxdaaniyada alle iyo kelinimada alle lagu gartaa badnaa yacni dadkani inkastoo ay badankood adiga ku rumaynaynin macnaheedu maahan xujo ay ku qancaan ma jirta maaha way badan tahay aayaadka cirka iyo dhulka waxdaaniyada alle qudrada alle lagu garanayo qofkuna ou alle isugu dhiibo oo rabbi marka cibaadadu inuu keligii astaahilo lagu garan karaa way badan tahay ee dadku madax adayg weeyaan marka waxa ay wataan wamaa waka-ayin badana min aayatin aayad badana calaamad waxdaaniyada alle lagu garta badana aayadda oo fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaatay waal-ardi dhulka korkiisa ahaatay taasoo yamuruuna ay marayaan calayhaa korkeeda ay marayaan wahum iyaguna mucriduuna kuwa kasii jeeda ay yihiin canhaa aayaddaa xaggeeda xagga iyo xaggay xaggay u dhaafayaan waana ka dhoohan yihiin wamaa yu'minu ma rumaynayaan akharuhum badankood bilaahi alla ma rumaynayaan ilaa walxaal hum iyaga oo mushrikuuna mushrikiin a bay alla rumaynayaan aayaddan iyada marka tafsiirka ku jiraa waxay tahay laba shay oo sida daahirka iska soo horjeedaa aada moodaa in aayadda lagu qarirayo oo mar waxay tahay wamaa nafyi istithnaa ka dam ka dambeeya ayaa meeshaa yimid jaxdigu haddii istithnaa uu ka dambeeyo waa burinayaa dabcan istithnaha jaxdigiibuu burinayaa maxaa soo baxaya marka dadka badankood waa mu'miniin iyagoo mushrikiin ay mu'miniin yihiina soo baxaysa iyagoo mushrikiin abay mu'miniin yihiin baa soo baxaysa see loo tawjiihinaa marka sida loo tawjiihinayaa waxay tahay waxa ay rumaysan yihiinna waa shay waxa ay shirkiga ku sameynayaanna waa shay kale ayb waxa ay rumaysan yihiin waa maxay ilaahay inuu wax abuuro wax nooleeyo wax dilo taas waay miday ogol yihiin ayb iimaanka la sheegayaa kaas haddii la yidhaha yaa idin abuuray alle dhulkay cirka yaa abuuray allah bay dhahayaan wala-in sa'altahu man khalaqa asamaawaati waalarda layaquuluna allah hada iimaanuhu shirkiguna waa maxay wahum mushrikuuna fi lcibaadati wa war allaha dhulkay cirka inuu abuuray aada ogoshahay maa keligiis caabudid ma rabaan gaaladii marka inay caabudaan tafsiirkaasaa marka ibnu cabaas saciid ibnu jubayr cikrima a'imada tafsiirka ay ku fasireen aayaddan iimaanku marka wuxuu iska noqonayaa iimaan oo luqawi ah waay ee iimaan munji ah ee wax badbaadinayaa ma aha dabcan iimaankooda markaa iimaan munji a maahane waa iimaan aan waxba badbaadinaynin waay iimaan sharciya maaha waa iimaan iska luqawi ah macnahaasaana waxaa tilmaamay alimaam maxamed lamid maxamed alamiin ashanqiiti oo haddii marka gaalada in badan la yidha adiga yaa ku abuuray allah ay abu ilaah baa ay abuuray u kule dhulka cirka yaa iska leh oo yaa abuuray allah haddana maca dalika cibaada markay timaado sanam iyo waxaa laga yaabaa iyo inuu usujuudo ilaahay keyrkii ayb wahum mushrikuuna fi lcibaadati waay wa iimaanuhumna haddii la yidhaha man khalaqaka yaa ku abuuray allah haddaan marka rubuubiye iyo uluuhiye lakala farqinin aayadda see loo fahmaa marka culimada markay tawxiidku leeyihiin tawxiid aluluhiya iyo tawxiid arububiya iyo tawxiid alasmaa wasifaat waa taqsiim adiga wax laguu fahamsiinayo ee saddex ilaah maaha hadda ka horna waa ka hadlay ayb waa iyadoo la yidhi alraxmaan iyo alcasiiz ilaahay marna alcasiiz baa lagu sheegay magaciisa marna alraxmaan marna waxaa lagu sheegay algafuur marna altawaab afar ilaah miya marka maya awsaaftiisaa kala duwan marna waa tawaab mar waa raxmaan kulli asaa isku ah waana hal soo ma garanin saddexdan towxiid marka saddex jiho oo ilaahay laga waxidayo waay allaahun bay u wada laabanayaan towxiid urububiya rabbi maxaa la yidhaahdaa sida alimaamu nawowi tilmaamayo waa almaaliku almudabiru alkhaaliqu saddexdaa marka abuurista maamulka lahaanshaha koonka iyaad ilaahay u keli yeelaysaa uluuhiyana maxay tahay qasadkaaga cibaado iyaad ilaahay u keli yeelaysaa waa towxiid ululuuhiya allahan joognaa ogow afcaashiisaa loo keli yeelay haddana waxaa innaga ficilkeenna cibaado ayaan u keli yeelnay isaga asmaada wanaagsan iyo tilmaamaha wanaagsanna isagaan u keli yeelno laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir marka saddex ilaah xaggay ka timid marka qofku marka uu rabo inuu dadka qofku sida uu wax u yidhaahdo haddii si hal hal shay baa waxaa laga dhigi karaa wax fool xun haddii tacbiir kale loo yeelana tacbiir saxiixuu noqona ninba sidau u yidhaahdo laakiin waxba ma dhibin ninkii dadka been abuurtay waxba ma dhibin isagaa un isdhibay qof muslima qofkii yidhi saddex ilaah uu aaminsan yahay qof muslim oo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin dhahayo isagaa isdhibayo cid kale ma dhibin ayb aayaddan marka wamaa yu'minu akharuhum billaahi waxay rumaysan yihiin waa towxiid urububiya towxiid urububiyana yastalzimu towxiid aluluhiya walaa yaqtadiihi towxiid urububiya qofka markuu ilaahay rabbinimada u ogolaado wuxuu laasimsanayaa oo qofkaasi xujo iyo daliil uu ku ku yahay in uu cubuudiyada alla u keli yeelo cibaada inuu isaga u keli yeelo waa daliil laasim isaga qasab ku ah hadduu diidana waa nin madax adag buu noqon ayb walaa yaqtadiihina waxaan ka wadnaa ruuxu hadduu yidhaha allah i abuuray macnaheedu inuu muslimay ha moodin islaamnimada laa rabba ila allahu laguma islaamo laa ilaaha ila allahu baa lagu islaamaa laa ilaaha ila allahuna macnaheedu maxay tahay laa macbuuda waay cibaadaa la sheegaa feeri kitaabka marka ardaygu markuu bilowga yahayba uu ka bilaabo safiinaha laa ilaha illa allahu see u fasiraan laa ilaaha ila allahu laa rabba ila allahu miyuu ku fasirayaa maya laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allahu buu leeyahay cibaadada waaye marka waxaa ambiyada lala soo diray in alla loo wardadow ficilkiina idinka ilaahay ku keli yeelow ta loo soo diray ee qofku inuu yidhaahdo ilaahay waa aqaana aniga dhulkay cirkana inuu isaga leeyahay baan ogahay kuma muslimayo qofka laabudda inuu allahaas caabudaa laga rabaa oo uu laa ilaha illa allahu yidhaahdo cibaadaadkiisana ula qasbo ayb wamaa yu'minu ma rumaynayaan aktaruhum badankood billaahi alla ma rumaynayaan ilaa walxaal waxay rumaynayaan hum iyaga oo mushrikuuna ilaahay wixiisa wax ugu darayo qeyrkii oo shirkuhum fi lcibaada way jalaaleynku xataa saasuu dhigaya afa aaminuu an taأtiyahum gaashiyatu min cadaab illahi afa aaminuu miyay ka aamin noqdeen an taأtiyahum inay u timaado gaashiyatun mid dabooleyso taasoo min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa ah aw amase taأtiyahum inay u timaado asaacatu saacaddii ay u timaado baktatan mubaaqitatan xaal ay tahay iyadoo kadinayso walxaal hum iyaga oo yashcuruun wahum iyaga oo laa yashcuruuna aan dareemeynin sidaa ma ka aamin yihiin iyagoo iska baashaalaya saacaddii inay ku timaado iyagoo iska ku jiro gafladooda adduunyada ku jiro in cadaab daboolaa uu u yimaado sidaa miyay ka aamin noqdeen afa aaminuu miyay ka aamin noqdeen an taatiyahum inay u timaado ghaashiyatun tu dabooleyso taasoo min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa ka ahaatay aw amase taأtiyahum inay u timaado asaacatu saacaddii inay u timaado baktatan xaal ay tahay mid kadinayso iyadoo kadinayso